waxaanu kusoo dhaweynaynaa insha allahu tacaala mikrofoonka maxamed saciid jimcaale kana tirsan nabadoonnada reerka si uu noogu akhriyo bayaankii xarakada iyo beesha reer xaaji saleemaan ay wada gaareen tafadal bismi illaah allahuma salli calaa muxamed ujeeddo heshiis dhex maray xarakatu shabaab almujaahidiin iyo beesha reer xaaji saleebaan kadib shir iyo kulamo dhex maray xarakatu shabaab almujaahidiin iyo odayaasha dhaqanka beesha reer xaaji saleebaan kulankaas oo ka dhacay degmada xarar dheere socdayna muddo toban maalmood ah laga bilaabo siddeed iyo tobankii jamaadul awal ilaa labaatan iyo siddeedii jamaadul awal ee hijriga waxayna labada dhinac ku heshiiyeen qodobada soo socda kow waa in ku dhaqanka shareecadda islaamka laga hirgeliyo deegaanada beesha reer xaaji saleebaan fulinta arrintaasna ay beeshu kaalinteeda ka qaadato labo waa in beesha reer xaaji saleebaan ay iska fegaysaa berina ka noqotaa aysanna la shaqaynin cadowga shareeca la dirirka ah sida gaalada saliibiga ah murtadiinta iyo mushrikiinta saddex waa in beesha reer xaaji saleebaan ay safka cadowga ka saartaa dhammaan dadkeeda gaadiidkeeda hubkeeda nooc walba uu yahay afar waa in beesha reer xaaji saleebaan ay deegaanadeeda u oggolaanin qabiil duulaan ku ah ku dhaqanka shareecada islaamka iyo nidaamka wilaayaadka islaamiga ah shan waa in xarakadu ay beesha ku wareejiso dhammaan maxaabiista ka dhashay beeshaas tiradooduna tahay lixdan iyo toddoba qofood kuwaas oo ku jira gacanta xarakada lix waa in beesha loo fasaxo dhammaan gaadiidka iyo ganacsiga laga xayiray dagaalkii dhacay kadib toddobo waxaa ka mamnuuc ah in hub lagu dhex qaato deegaamada beesha loo fasaxay sideed cid waliba oo gacan siisa ama qarisa cadowga muslimiinta wuxuu ku xugun noqonayaa lana mid noqonayaa cadowgaas deegaamada loo fasaxay beesha iyo shuruudaha ku xidhan dadka deegaanadaas loo fasaxay waxaa waxaa laga rabaa inay fuliyaan amarada soo socda kow waa in dadka deegaanadu amniga kala shaqeeyaan wilaayada islaamiga ah labo waa in la ilaaliyo badqabka dhulka lagana hortago xaalufinta deegaanka saddex waa in deegaamadu u hoggaansamaan awaamiirta wilaayada islaamiga ah afar waa in aan dhulka la fasaxay lagu dhibaataynin mujaahidiinta ayna mari karaan meeshay doonaan shan wixii meeshaas mujaahidiinta loogu geysto oo oo ahayn ciidan duulaan ah mas-uuliyaddeeda beesha ayaa qaadaysa lix waa inay ilaaliso deris wanaagga beelaha ay walaalaha yihiin toddobo waa in ay ka fogaadaan xarumaha cadowga fiiro gaara muddada heshiiska lagu dhaqan gelinayo waa toddoba maalmood oo ka bilaabanaysa maalinta la saxiixay maalinta ka dambaysa saxiixayaasha beesha reer xaaji saleebaan kow nabadoon cumar maxamed jimcaale faniinto labo nabadoon caliyare axmed xayle saddex nabadoon sugaal warsamo cali afar nabadoon cabdinuur axmed faarax shan nabadoon cali nuur bootaan kulmiye lix nabadoon maxamed cali aadan toddobo nabadoon axmed maxamuud foofooley siddeed nabadoon maxamed siciid jimcaale sagaal nabadoon gurey cabdulle axmed toban nabadoon cabdi daahir maxamuud koob iyo toban nabadoon cali siciid axmed rooble labiyo toban nabadoon ciise cali aadan saddex iyo toban nabadoon cali cumar maxamed afar iyo toban nabadoon axmed macalin xasan saxiixa wakiilada xarakada kow sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga galgaduud labo sheekh xasan abu xamsa waaliga mudug wabilaahi towfiiq